bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbi wasalim addersu alkhaamis walarbacuuna dersigii sharkii afartan ishanaad min duruusi musalsalka ahayti oo figul abu shujaac hakaamtiisna kuma tahayti min figi limaam shaafi calayhi raxmatullaahi raxmatan waasica maybaa weligii kasii guda jirnee baqiyatu axkaami lmiiraah maybaa ka jarneeha may tiryaanay ahlu faradkiyaa faradkii ansibidii muqadarada haytaa tiryaan walfuruud almuqadaratu fi almadkuuratu fi kitaab illahi tacala sitatun ha erni annisfu arrubuu athumunu athuluthaani athuluthu asudusu ha erni niskii iyo rubacgii ithuminkii ithuluthaan thulutkiiba ha ku bani dadkii lahaayay walaka dhahlaayna ha sheegni antamay baa ku galaanaha sudusa ku galaan sudus sudus tarikada hoolaa ku tabi mayidka tariki la ereey tarikada li meelood madilikawaal meelo lihaad dadka qaadaw ee todoba qofooda qaadaayan todoba qofood aha mayidkun dhammadii aadis hooyadiis haddii yaal yaal isu dhaafa oo owlad owlaadu sulbi ah amba onog owlaad isu dhali owlaad dhaleen haddii roogaan amba walaalo badanoo isula dhaldi lami walku badan eh haddii roogaan markaasay hooyadii may walka dhahlaase sudusa walka dhahlaas sida qur-aanka ilaahay sheegaw sudus ya walka dhahlaas ilaahay maa irhe weli abaweyhi lamadii mayidka lamadiis waalad aadis i aawshay likullin koo kasta likulli waaxidin koo kasta maylia oo minhumaa lamadaas kumada asudus weli aawkii aadab mimaa taraka walikutabi onogsho in kaana lahu waladun haddiisu welad ley waayo hadsudusa walka dhahlayan aad markun saas may kale suduska walka dhahlaya kan lamaadee oboodis mayidkan oboodis oo cinda cadam lummi haddii aadi la waayo aha an roogna aadi isu dhalli haddii la waayo meelo kubata aadis aadiye ya dhahalaas oo ya meelaha galaas ahlu sudusa nagadaasiyan fain kaana sida oo qur-aanka qur-aankaba sheegaw likhabari abi daawuud ya daliilan eh oo raqamshay ilama kun siyeed boqol sagaalun ishan an buraydata laku yiri radiallahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalama jacala may weelay liljaddati oboodi asudusu sudusa an weelay rasuulka ilaahay idaa lam takun duunaha ummun haddii maydka iyo dhatiyo waasidadii ka jarti meeluku bata oo ah aadi e waay aadi haddii meeluku bata oboodiya meelaha fadheedaas axinagdaas tan lamaado wal dhahlaas waayeen oo sudus walka qaadadaas wakadalika walibinti libni mac binti sulbi bintulibna maha ernay mayidka gabirtiis nisa walka dhahlaas erni oo mayidka dhamadoo gabir kutaba oo munfarida ah oo anil ikhwati abnaa ashiqaa walaalayaal yeela dhaladeen an la jarna gabaryeela dhalatin lajar shileed nagad maalkanis iyo walka dhahlaas erni gabartiyeedee haddii gabar oo ariishay dhalay may ku tabayhi us gabar ariishay tabe may laweelay maalkii madun may waha maalka ay walka dhahlay markun sudus maalka sudus yey nasyay gabartiya qaadadaas bintul ibnigiina may qaadadaasayaan sudusa qaadadaas takmilatu thuluthaanga lare markun wa bintulibni maca binti sulbi lahaa takmilatu thuluthayni qaacido waay qaacidadaasu macnaa hoola lama meelood allaka weele hal meel may qaadadaase gabirti oo bintu sulbiga haytay mayidka dhali ya qaadadaas tan kalena limeelood hal meela qaadadaasyan markuu naski isudus kobliska dar thuluthaanga iska nagdaayan saasu thuluthaanga iska nagdaayan saasayeen walka dhahlaas saasa walka dhahlaasiyeen markun kan saddexaad may waaha suduska leey bintul ibna yaa nasiib sheeyay ma'a binti sulbi binti sulbi yaa la jarta waay taasna maybaa daliilin aha liqadaa'ihi sala allahu calayhi wasalam bidaalika ilaahay nabishiya saa sugmi kamaa rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari sida weriyaaw oo ibnu mascuud ku yidhi radi allahu canhu xadiidka likun saddex boqol konton ishan xadiidka ee ragam sheeyay maybaa sudus qofka afaraad walka dhahlah suduska may kuma dhaha aaw ya walka dhahle fardul abi waay macal weladi welad hadii la jara aawka haddii owlaad an la jarna welad an lahayna amba weladul ibna meelo an roogna aawka may hahay casabi haay aada thulutha walka dhahlaas walihahiroon awka casabaaye casabada saasahay casabihaay geeka may waaha haddii onogi eh, kutaba maaha eh, may leeraayihe owlaadley aawka sudusa usin walka dhahle qur-aanka hatta le ha sheegni qur-aanka may waaha hatta hatta dhowle ha sheegni waay ilaahay qur-aan shay eh, aayadihii una yuusiikum ullahu fi owlaadikum lidakari mithlu hadil unthayin fain kuna nisaan fawqatan falahuna thulutha ma taraka wain kaanad waaxid falaha nis waliabaweyhi likulli waaxidi minhuma sudusu hatta le ha sheegni haddii weladka owlaad ku taba markuun saasu aawkan usuuna sudusa walka dhahlay macal weladi oo weladul ibni wa farduljaddi oboogi farashay waay suduska cinda cadami labi haddii aawki liwaay aawki waa sidadii dhatta ka jari eh, jadka obooga iyo maydka dhatti oo ka jari haddii meelu ku baha jadkii isuuna sudusa walka dhahlay وهو فرض الواحد من ولد الأم آه، أخ لأم أه ولد الأم لرهاي حدي لما يتكد مدي لان ولا لا قبر لها تي بلان لها تي بسم شال بها مغل بلان فرق مجرا حدي أو خاص آه، يعني م- م- آه، لان أو ولا شيء أم ولا ليس أو عاد لها دي روغ سدوسة أسون والكدالة سدوس ينا لان كرهوا مجر إلا ددير ماهن لقوله تعالى إلهي قول شيء دليل وإن كان rajulun haddii qof la hela yuurahu kalaalatan la dhahlaa uu socoon dabagohon ay welad yani faraa if- f- asal i faraa aan lahayn weelaawo waay ow imra'atan waa haddii la dhahlaay oo kalaale ete walaa hu mayidkiina akhun walaalay oo ukhtun ama gebir walaale lay falikulli waaxidin koo kasta oo lamadun hatashayna kumad eh minhumaa sudusu madi firdina sudusa lay qur-aanka markumay balleerhay ukhtadan amba akhin laha sheegay min ummihi meydka ummidiis heshee waaye akhli umme waaye ileen akh- kuwa oo li- liabaweenkii horee lahan sheegay kamaa fasarahu saxaabatu sida saxaabada fasiraayaan oo walakum aakhir shee laka sheegay saxaabadana weladuluma ka fasireen weladulumkaas markan farashay fasudus waaye hooba im- im- munfarid hooba nagada hooba munfarid naganee mushtarag nagado dadbada nagadoona thulutha walka dhahlay hatile ha sheegni waaye lami walku badan hoob nagada farashay thuluthu akhli eh, may waa akhwaadka oo liumka ah hoob sh- firdi nagadoona eh, sudusa walka dhahle wa tasqudul jaddaatu eh, may baa markan anta may baa ka sheegnay hinsaas waay waa sudusu suduski fardu sabcatin todoba qofood nasiib shee oo la qadari waay farad show alummu fardulummi aadi farad shee waay macal weladi welad macashay xaal ahaati oo weladilibni maca weladilibni igaarkii welad shay macashay xaal ahaati ummada owi ithnayni lama farasho waay lama qofood farasho wa sudusu fardu ithnayni lama farasho waay ifasaacidan walku badan min alikhwati walaalayaalkii megelkahay iwal akhawaati walaalayaalkii balaantahayna kuma deh oo oo ikhwo i akhawaat haddiiba lama fasaacidan waay ithnayni lama ifasaacidan walku badan min alikhwati walaalayaal megele iwal akhawaati walaalayaala balaan ah iina kuma dhe waay wliabaweyhi likulli waaxidi minhuma sudusu ee, qur-aanka malaa likulli waaxidi minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu waladun fain kaana lahu ikhwatin faliumi sudusu maha marka may la reeyihiin ithnayni fasaacidan waay fardu sabcatin alumu maca alwaladi oo waladi libni haddii ee, umma farasheewu suduska haddii welad oo od- mayidka dhali amba weladul ibna oo mayidka dhali oo nogshay nogshay eh rooga amba ithnayni lama hadii macal ithnayn lama macasho haddii ata aada ifasaacidan walku badan oo min alikhwati walaalayaal megale walakhawaat umma welad waayt welad welad waayt walaal tacdu waayt thulutha kawayla adaa yaa la ree thulutha kawayla adaa macno sheemay thuluthka yaka ka ilan tiradaas waay wahuwa thuluthka liljaddati oboodi yal le waay cinda cadami laakiin shardiga hirina cinda cadami lummi aadi waasidada haytay haka dhawaadaas meydka haka dhawaadaas ma dili waaye haddii aadi roogda maya walilbinti wa bintilibni thuluth wahuwa thuluthka fardu fardun libintilibni igaarkii gebirtiis farad shee waay ma a bintisulbi gebirti oo mayidka dhalay macashii xaal ahaatay bintu sulbiya oo la jarta haddii bintu sulda la kulanta tan oo ibnul ibnada sudusa dhaxlaas bintu subada nisa dhaxlaas wahuwa suduska lil ukhti gabartii walaalka hayti may waa oo min alabi aawka heshay ahaatay mayidka aawka lahayti farasheew ma al ukhti walaali haddii la kulanta min alabi walummi aawi ah heshay ahaatay mayidka ukhta liabaween ah io ukhti liumi ah hooba kulmaagna tan liabaweenka inasa dhaxlaasa shaqiiga mayidka hoolasha inisye oo megalba haddii meelan rogon tan liukhtada inisyen may walka dhaxlaasa sudusa walka dhaxlaas wahuwa fardu labi aawkii farad shay waay maca alwaladi welad macashay oo weladulibni weladulibni macashay haddii mayidka dhimadii aawshay roogo owlaadus dhalin rogaan sudusa walka dhaxlay aawkii wa farduljaddi oboogii farad shay waaye suduska cinda cadami labi aawka ma dili waaye aawka dhati oo ka jari maaha aawka hab dhatu baa oboogya markuun yaa toos booski aawki hagale usuuni farad sudusa ka dhahle wahuwa fardul waaxidi halkoo farad shay waaye suduska oo min weladil ummi aadi owlaadiya kumade mayidkun oo wal aad lee hooba dhima oo oo may oo walaalshay liume oo aad lee hooba jar oo xaliinkone eh usuuni farad shay sudus waaye watasqutuljadaatu xijaabkii anta ku galaan marku sena nays xijaabe sida dadka inays xijaabayaan yo anta ku galaan watasqutuljadaatu obyaalkii ha dhiyaayaanna bilummi bisabil ummiya ka dhiyaayaan walajdaadu obyaalkii ha dhiyaayaanna bilabi bisabil abi aw sabtisa ka dhiyaayaan wayasqutu waladul ummi weladkii oo waladul umka haay oo mayidka aada lahaay yaa usuna dhiyay wal xijaabe maa arbacatin afar macasho alwaladi maca alwaladi wa waladi libni walabi wa maca alabi waljadya ka dhihe wayasqud lakhu walaalkaya dhihe lilabi aawka lahaay mayidkii walummi lahaay maca halaahatin sida macashoo dhihe alibni maca alibniya dhihe wa ibnalibni ibnalibni macashaya dhihe waalabi maca alabiya dhihe wayasqudu waladulabi waladulabkiya dhihe bihaaulaai alaaati sadiidan hataa husni iwa bilakhi lilabi walummiya ka dhiye sadana inays hijaaba oo asabadan oo un hata un hasheegna inays hijaabasado obiyaalkii oba haddii aad aragta mayba haddiiba axaba meelo roogda maydkan dhammadi aadisba haddii noodha wal obi leerhaw makooy korta obada ma hijaabaase aadaa hijaabaasa saas waa obada ay hijaabay aadiya hijaabaas haa aadaa hijaabaas waay sawaaun qarubna oon bacudna obyaalkaas ha dhaweedana iyo hadheerana ha dheeradaana haddii aada biroogto faqad wali obaba eh oo oo mayidkan obaban ah min jihati alab iyo min jihati alum wali ku kooyaanba ummadaa hijaabaas haddii aadis biroogda meelima kooyi koraan wakadaalika obayaalkii wali obaba ah oo megel ana aawa hijaabe haddiiba aawba meelo rooga marka markuun walibo oo asalba e haddii min jihati nisaa een aadaa hijaabas haddii min min jihati oo oo maylarahay ab een aawka hijaabe waladul umki hadduun ha sheegani mayidkan dhammadi walaalo dhaladay aada le haddii jara may isuuna hijaabeeyey afar qofood koo kumad hob rooga wal hijaabe afartaas may kumad e waladul umkaas maga lehaadi balaan lehaadi usumeeskhlaafa khunta lehaadi iskumad waay mayidka onog dhali hoob roog waladul um walma dhahla akh liume waa aha ma ero kor dhahal ma hadoonada kor aaw hoob roogoon walma dhahla kor hoob oba roogoon walma dhahla kor sadiidun yo ridaan sadiidun le hijaabaas iyada aan hoog badayi walaalka oo oo lanka dhamadi lahooyada eeda aan hoog badin sadiidan qofood le hijaabaas bes haddii mayidka onog dhali meelo roogo makooyo kor meele onog usu dhali onog wal usu dhalay faraxa shay haddii jaraan waayo haa amba welad shay amba weladul welad shay ada meel waa insafala haddii aaw roogo amba obo roogo afartaas qofood yaa xijaabayaan weladul ummaga usuun afartaasa xijaabayaan mayna daliilan ah ahaa lianna irthahu irthishay kalaalo waay irthishay maya kala wahiya ismun liman laa asla lahu ee, kalaala yaa walka dhahlay arnay ogtaa kaasna isim oo lan asal an lahayn walaa farca kamaa cal- ee, calimta falaa yaarisu xaytu yujadu aslun oo farcun yoo asal i farac meeli jaraan uswalma dhahala kor waay may kaleeye yasqudu lakhu may xijaabe xijaabki waaye xijaabki oo oo dadka lis- ashkhaas iska hijaaba xijaab xujbiga maa inshal baxeeyahe xujba oo sabab k- oo maani ah sabab maani ah sheena iyo xujba oo ash- ashkhaas ah xujbiga ashkhaaska oo ka un had sheego hayn wayasqudu lakhu walaalki maaha oo shaqiigahay liabaweenkahay lahooy la aabe maydkun usunu sedi hijaabaas mayidka onogshay amboonhayina mayidka onogi dhali onogi sii dhal faraashay hoose eh mayidkun dhamadii aawshay sidiidan qofood haddii meeli roogaan akh shaqiiga meeli makoy kor ibna oo mayid eh lilmayiti imba ibnulibna lilmayiti imba abulmayit haddii meeli roog akh shaqiiga meeli makoy kor wakadalika waladulabna dhiye waladulab bihaulaai halaathati haka dhiya usun bihaulaai halaatha sadiidu macnaa oo akh liabaween ah iyo akh liab ayaarna ogtaa maydkan dhamadii walaalki aada lahaay magil iblaan wali haatoob walaalki aawka lahaay waad magil iblaan wali haadoob walaalka aawka le-ee usuna afar qofood yaa- yaa yaa hijaabaas ibna iyo ibnulibna iyo maydka aawshay sade maaha kan afaraadna akh oo liabaween sadiidii oo akh shaqiiqa ee oo liabaweenka xijaabayaan oo laka dari usnaftiitiskii liabaweenka hay laka dari afartaasa xijaabayaan akh liabka eh oo maydka walaalshay oo aawka leh ansadana nisija watasqudul jadaatu jad obyaalki ha dhiyaan bilambi lummi bisabi lummi ha ka dhiyaayaan aadi sababtiye walajdaadu obyaalki ha dhiyaan bilabi bisabi labi ha ka dhiyaayaan lianna man adlaa ila lmeyti biwaasitatin xujiba biwujuudiha qaacide ma jirtee f- farli oo miiraahda la erhaaw Eh, eh, lianna man adla lanki ha dhowaaday ilal mayitiba han dhowaaday biwaasitatin waasid ilan mayidka dadka han dhowaado lamasafi han ka dhowaadayaan marna lan qofka binafsihi ha ka dhowaade walba waasida man baahan marna waasida mayidka isu dhatiyo walka jar yaa isu sababan ayaa sheena waa jar laakiin markuu mayidka waasidahan ka dhowaadaaw waasidadii usah ka dhowaadaya oo roogdu walma dhahala korus macnisha saas biwaasidatin xujiba biwujuudi lwaasidati laka hijaabe waay markuu may waha aadi waasidadii waa jadaadka ajidaadkana waasidadii ayaa roogdu oo abki ah watasqudu ljadaatu obyaalki ha dhiyaayaan bilumi bisabilumi ha ka dhiyaayaan walajdaadu obyaalkina dhiyaayaan bilabi bisabilabi ha ka dhiyaayaan wayasqudu waladulumi waladul umki kii walaalka oo li'aadahay ya dhiyeey maca arbactin afar macashoo dhiye alwaladi maca alwaladi walad macashee dhiyee walad oo maydkan dhali hoob roog waa waladil ibni ibna waladshay macashee dhiyee waladulwalad hoob jaroon usuno dhiye wal xijaabe walabi maca abi aabba macashee dhiye aawkaya xijaabe oo maydka aawsheehay waljadi maca aljadi oboogi macashee dhiye oo maydka oboosheehay wayaskudul akhu walaalkiina dhiyey dhahalkee ku dhiyeew lilabi oo aawka iwal ummi aada lahaay maydka ma'a halaathati sidi macasho ya dhiye alibni maca alibni nog oo maydkan dhali macashee dhiye wabnalibni igaarki igaarshay macashee dhiye walabi maca alabi aawki macashee dhiye wayasqudu waladulabi walaalki oo aadi aawka lahaay waladul abki mayidka aadi mayidka aawka lahaay isuna dhiyay bihaa ulaa'i halaathati sadida un hataa sheegna ibni iyo ibnul ibni iyo ab yaka dhiye wa bil akhi walaalki sabtiisa ka dhiye lil abi wal ummi mayidka aadi aawka lahaay wa arbacatun afar yucasibuuna maxa casaba geliyaana akhawaatihim walaalayaalkooda alibnu wabnu libni walakhu min alabi walummi walakhu min alabi yaha yaa yaa ya yoon ha geliyaayan ha asaba geliyaayan dadkiyo ena yoon intaas ha asaba geliyaayan waay ee afar qofood may ha asaba geliyaayanna walaalayaalkisho maalan may ha ernay binto hoob shileediya nagad bintu sulb maalkanas iyo dhahalaas hooba igaar ha ka darame langa dhamadi may ku tabayhe geber usu dhali kuri i gebera ku tali bes geberti asabi nagadaas ee ay asaba ka dhakohay walaalkun yaa la dhaladay lijar onogun ayaa asaba ka dhakay madi laakiin haddii shileeda nagada nagada lahayd aalfarda nagada lahayd mas markumay waa asabanimadiie iyo isula dhahlaas lidakari mithlu hadil unthayna insha la dhahlayaan tarikidii wali hoolay aasho tabse dimeelooda la kuweele laba meelood kurii ka qaada halmeedna yeela qaadaas ibnul ibnigana saasu haddii landhamadi onogshay kuriishay lama way waa gabir kuriko isu dhali haddii ku tabi saasu yoon lamado ah oo ukhto shaqiiga ee meernay oo meydka dhamadi aadi aawka le-ee haddii shileedii ha herta maalkanas iyo dhahalaasi ha erni haddii geeg walaalshay aadi aawka le-e la jara asabi kaweele faralkiya ku saare nasiib muqadare oo naskiya ku saare asabi nagdaas lidakari mithlu hadil unthayn laba meelood isu qaade maalka halnayeeda qaadaas kadalika kan aawka le-e ukhto liabe iyo akh liabe hoob kulmaagna saas afartan walaalyaasho migalka eh بلانته عصبي هكويلا مركو ما يلري هان عصبة ما إن شاء الله بهاس عصبة بالنفس عصبة ما يوها بالغير عصبة مع الغير لره مركو عصبة بالنفس هان نفتيو كوريكو مغلك أوي نفتيو عصبة عصبة بالغير حتى بلانتيو لجرتوا عصبة مع الغير بلان أو بلان عصبة جلي أساسوا وأربعة أفر يرثون دون أخواتهم afar walaalayaashoo bilaantee ha asab geliyaan meerne afarna may wahayo waldhahale walaaloogi la dhaladay aadi awku dhahaaye iyo o meelo roogaan wahum kuwaas may ayin al acmaamu edeeriyaalkii wa banul acmaami edeeriyaalkii owlaadiyo wa banul akhi walaalkii owlaadis wa asabaatulmowlaa sayidkii asabadiis almuctigi walaa hureey waay afar may buaha mayba dhahalaayaan iyo o walaalyaasha bilaantahaay aan la dhahalaan yaa shileedii oo dhahalaayan alacmaam edeermadi waa la dhahalaaw eeduwal ma la dhahalaas eedida dowla arxaama le ree sharciga markii la rooga qaraabow laakiin dhahal ma dhahadaas haddiiba onogii walaalshay walaalshay dhalay dhammada kan migalka edeerkee walaa dhahalay aadi aawka lahaay amba aawka lahaay laakiin tii isla dhalatay aad aawka lahayd walma la dhahalaas oo eedan hayd owlaade ibnulcamkana saasu ibnulcamka madii wala dhahalaa usuune walaalisoo bintulcamka e dowla arxaamu walma dhahal mahagalaas wabanul akhi way waaha akha dhamadi walaalshaya yani yaa wabanul akhi akhi walaalka adkii dhaladi owlaaditiis ibnul akha ibnul akh usulee wala dhahlaa walaalis bintul akh walma dhahlaas sayidkii walaha horooy lanka dhamaday la dhahlafdo casabatunasab hoob luwaay sayidkii oo casabadiis casabatulmuctik hoob la aada laakiin walahorooy horooy leera casabadiis casabaatulmowla almuctik megalka le wala dhahale bilaanti meelima kooy koraan waay macnaha siduu afar may waa yoon shileedii oo wala dhahalaayaan megalkii oo la dhahal la dhaladi walma la dhahal qaatamaw bilaantii oo la dhalati ya reebayaan waay ya reebayaan shileedii oo wala qaadayaan keligiis cunyaal waayo afartaas may waaha wa arbaatun afar laa yucasibuuna yarihuuna dhahalaayana duuna akhawaatihim walaaliyaalsho sokadii oo wala dhahalayo wahum alacmaamu edeeriyaalkiiw wa banul acmaami edeeriyaalkii owlaadiyow wa banul ikhwati walaaliyaalkii owlaaditiyo waayo liabaweyni ow liabin wain nazalu hoos baan degeyna wa asabaat lmowlaa sayidkii asabaati almuctigi aladiina yatacasabuuna bianfusihim naftiyo casaboowen laa may waahan liinjiraai lwilaayi ilayhim wilaayadii yoo anjiidi maas walow fii xaali hayaati lmuctigi wainama infaradu may ba lifirdi nagdeena an akhawaatihim walaalayaalko yaa ku lifirdi nagdeen liannahu may weelayo casabatumu walaalayaalkoo bilaantee iyo dhahalku kulli keli nagdayaan may weelayo haan casabow waarithuuna wala dhahalayaan wa akhawaatun walaalayaashoo bilaanteena min dawil arxaami waaye laa yarithuuna walma dhahalayaan dawil arxaam oo wala dhahalaan waaye walaalayaalka bilaanteena dawil arxaam walma dhahalaan waaye liqowlihi sala allah alay wasalama nabo qoolshaya daliilinga liowlaa rajulin dakarin alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliowlaa rajulin dakarin yaari saaseri rajulkan ka dhow dakarka dowl arhamne walianna miiraatha alcasabati bitanaasuri qasabada miiraah iyo may ka dhisantaa in isgargaarow walmaratu laysat min ahli nusra saasaa ireen faslun haadaa kan faslun kiwalshalbiha antamarkun maybaa kukabanay ninka dhammaaday abu shujaac inti isu husi ahlu miiraahku isu husi waay safayle oo qawaacid ee gaabana koobana an sheegi waayo oo si muhiim ee walan fahmaawna ya ka husi jazaahu llahu khayr ahkaam alwasiya wasi ahkaamtiya inta ka sheegaan wasi ahkaamtiya lugadii ha sheegni wa sharcan awaa'ilu kitaabi alfaraa'idi yaha ka sheegni luugadii ay sharcishay horey ahaan sheegni waa saayida kitaabulfaraa'ilka baa ogolshay yaha ka sheegnay maha ernayhan waa saayi maylika jeeda ernay ma ernay waa saayida may ka sheegnay jamu yani waa saayida may ka sheegnayhin jamu madii oon migdaarka asabadii walaasuna ku bani wasaayi ha husni walwasaaya walfaraid jamu fariidatin ayr faraaidkii bimacnaa mafruud ay ha ka sheegni laakiin wasaayadina may ka sheegni luuqadiya isharcishe jamu wasiyati ma'khuudatu min wasaytu shay'a bishay idaa wasaltahu bihi haddii shayga aad la hariirid lianna may ha ernayhe muusa wasala khayra dunyaahu bikhayri cuqbaahu walwasiyatu sharcan ma erniyaana tabarucun bixaqi mudaafin lima bacda almowt waa samafal oo xaq may waa hadalka samafalay oona bacdalmood la fulyaw haddii aana dhamada sheegun hebelaa si saas waay waa saayada markan banaanta sharciga ka banaanta waay وتجوز الوصية وصايد بنان بالمعلوم شيء لكساو والمجهول كو لنكسان مجهول اب ان لوصايد بنان والموجود كو حد موجود والمعدوم كو معدوم اب ان ولا وصايد بنان وهي وصايد من الثلث ثلث شيء هاتي فإن زاد حد زيادة وقف على إجازة الورثة ورثذي أقلاش ذلك روجي ولا تجوز الوصية وصايد مبنان لوارث لن والدحل ولا وصايد إلا أن يجيز هدي بنايو ها وصايدي باقي الورثة ورثة انتي كلا هدي بنايا ماهن وصايدنا ما يبقى إرناهم أنسحاس وتجوز الوصية وصايد يا بنا والأصل في جوازها قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم قف مسلم may waa haa oo xaq shay ma ahaan lahu shay yuusi fiihi yabiitu leylatayn lam hamin baryaw ilaa wasiyatu maktubatan cindahu mima yaliiqu bilmuslimi walihtiyaadu lahu waljazmu an yajcala biktaab tasiyatihi saas waay watajuusu lwasiyatu wasaayidi banaan bilmacluumi wasaayidi banaanta may ka banaantaa shay macluum ayaa ka banaanta iwalmajhuuli bilmajhuuli shay majhuul aba ka banaanta shay macluum ee madaasbi la ogiin la horteeganyi ka banaanta may ka banaanta macluumka waa walkaasee walmajhuul ana ka banaanta antaba ka banaanta waa saayida macluumka may balaka jeedahe maalan bilmacwalmakalabani fi darci majhuulka may waa sheegu neefku hoob dhala aanadiisa hibil hibil aan dardaarami ileen aanada hata mal argo haya majhuul waay wabilmawjuudi walmacduumi wal markaas mawjuud eh lahaay iwalmacduum eh lawaay siinka ansaas kalwasiyati yani geedawn hadda kubaad hoob miraaw miraashi hadda dardaarami miraaga hadda malhayo ogtaada macduum waay antama ka ansahaas waa saayid antama ka ansahaas watasilu wasiyad wasaayidi ansahaas may ka ansahaas ahaan bilmacluumi kii macluumkahay ka ansahaas walmajhuuli bilmajhuuli shaygii majhuulkahayay oo hatilan hayna galantilanka hayna kamaa low owsa bithawbin gayri mucayanin mara oo markaas lan cayan nee lan argo hayna dharkookiin oo dardaarami bacdumoodkii hal mara nooc hal siyo majhuul waay walmawjuudi kool markaas mawjuud ee la argo haay ninka ansahaas walmacduumi koollo waayay oo madaasba meelan yaalneen ka ansahaas geedawn hooba miri dhalata martun miraashe yaa dardaarami us arya ka ansahaas wahiya wasaayidi min athuluthi thulutha shay haal ahaatay thulutha shay hooba thuluth ba'ata may waaha ansahaas waay wahiya thuluthu thuluthulmaal lankan walaa dardaarama maal shay thuluth shay inuu si dardaarama hooba thuluth walku badan dardaarama dadkii dhahalka lahaay inirhaa lahaadaan lanfiiriye wallahu subxaanahu watacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu